bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan go-aanada garsoorayaasha maxkamadda ugu sarreysa waddanka ee b b i nin waa taliyaha militariga dalka oo la kulmay dhigiisa etoobiya iyo ciidamo godoodsan oo ka godoodsan mishaar la-aan aan idhaahda oo xirtay wadda muhiim ah maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug bismillaahi raxmaan raxiim kulan wacan mar kale dhegeystayaala qodobadaas aad maqasheen waa qaar ka mid ah kuwan warka idinkuga hayno waa duhurnimo khamiisa taariikhdu waa soddon iyo kowda bisha saddexaad ee maarso sanadda labada kun labaatan iyo labada waxaa kulan wada qaatay taliyaha ciidamada difaaca dalka ee k d f ta iyo dhigiisa wadanka etoobiya labadan mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo dhanka gaashaandhigga ah oo ay markaasi dana ugu jirta dowladahooda waxay ku heshiiyeen inay sii xoojiyaan wada shaqaynta ka dhexeysa ee dhinaca ammaanka arrimahaana si gaar ah la iskula meel dhigay waxaa ka mid ah in si wada jir ah ay u qabtaan tababaro lagu xoojinayo tayada ciidamada difaaca iyo inay markaasi wadaagaan khibradahooda la xiriira sugidda ammaanka kibuuji iyo julah ayaa markaasi isku raacay inay laga maarmaan tahay ka faa'iidaysiga fursadaha iskaashiga iyo adkaynta cilaaqaadka dhanka difaaca ee labageesoodka sidoo kale waxay ballan qaadeen awoodsiinta xooga east africa stand by force oo ay markaasi kenya iyo etoobiya labaduba ay xubno ka yihiin waxaa faahfaahino ku saabsan go-aanada garsoorka maxkamadda ugu sarreysa waddanka ay kasoo baxayaan ee sharci waa ee xeerka sharci badelka ee b b i markan waxaan u dhiibayaa maxamed si uu qodobkaasi u faahfaahay
garsoorayaasha maxkamadda ugu sarreysa waddanka ee supreme court ayaa maanta kenyaanka la wadaagay faahfaahinadooda ku aadan waxyaabaha uga soo baxay dacwado racfaan oo la horgeeyey xaakinada ayaa kala hamaada koome ku-xigeenkeeda folamina muwilo maxamed ibraahim samokin wanjala njogi indugu iyo isaac liniola iyo sidoo kale william auko kiiskan oo laga soo horjeedo go-aanadii maxkamadaha sare iyo racfaanka dhinac isaga dhigeen qorshaha sharci badelka ee b b i ayaa waxaa gudbiyey madaxweynaha dalka uhuru kenyatta madax xisbiga odm railo odinga guddiga doorashooyinka ee i e b c xeer ilaaliyaha qaranka bawl kihara iyo xoghaynta b b i garsoorayaasha kale ah william auko isaac laniola ayaa isku raacay in madaxweynaha dalka isagoo xil haya uunan awood dastuuri u lahayn inuu bilaabo ama qayb ka noqdo geedisocod lagu bedelaya xeerarka waddanka sidaasi ogeedna go-aankii uu qaatay uu ahay mid qaldan dhanka dhanka ka qaybgelinta dadweynaha william auko waxa uu sheegay in dadka horkacaya qorshaha b b a ay sidaan sameeyeen waxaa go-aanka xaakinada ku waafaqday madaxa cadaaladda ee dalka maada koome oo dhanka kale sheegtay in madaxweynaha isagoo waddanka hogaaminaya aan dacwad lagu soo oogi karin maadaama uu xasaanad leeyahay koome waxay sidoo kale sharci darro ku tilmaantay nidaamkii lagu jaangooyey in dalka lagu soo kordhiyay toddobaatan deegaan baarlamaaneed oo dheeraad ah madaxa cadaaladda ee dalka ayaa xustay in qorshaha sharci badelka la doonayo inuu noqdo mid shacabka hormuud ka yihiin oo in la bilaabo geedsocod aan lagu goyni yeelinin hay-adaha dowladda iyo madaxweynaha maxkamadda sare iyo midda racfaanka ayaa labaduba horey u gaamiyey in madaxweynaha uunan awood u lahayn bilowga iyo xoojinta sharci badel haddii uu sidaasi sameeyana la dacweyn karo maada koome waxay ku celcelisay inay jirto caddeyn buuxdo oo tilmaamaysa in madaxweynaha uu bilaabay qorshaha b b i maadaama kheyraad dowladeed loo adeegsaday taageeridda barnaamijkan koome ayaa caddaysay in dimuqraadiyadda tooska ay adeegsan karaan keliya muwaadiniinta oo aynan ahayn in loo maro wakiiladooda sidoo kale madaxa garsoorka ee kenya ayaa ayiday in guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee i e b c uu lahay kooram ama tiro ku filan markii uu guddoomayey uuna tixgelinayay hindisharciyeedka b b i su-aasha ku saabsan in marka la qabanayo abtida dastuuriga dadweynaha loo bandhiga su-aalo dhowra waxay maada koome xustay in kenya aynan hadda gaarin heer arrintaasi looga doodi karo waxaa arrintan koome ku raacday garsoore njoogi induugu oo xustay inay wanaagsan tahay in codbixiyayaasha loo bandhigo hal su-aal oo codkooda ka dhiiban karaan si aan loo jahwarinin mrs mada koome ayaa carabka ku adkaysay in dadweynaha aan sida habboon looga qaybgelin karaayo dhiibshada b b i si gaar ah arrimaha deegaanada koome waxay inta sharciyeedka b b i ku sheegtay sharci darra maadaama aan sida la rabay codbixiyaasha looga qaybgelin garsoore njoogi susana ndugu ayaa dhankeeda sheegtay in madaxweyneha uunan bilaabi karin qorshaha sharci badelka ee b b i sidoo kale waxay sheegtay in madaxweynaha iyo hay-adaha dowladda ay u ololeyn karaan nidaam sharci badel taasoo shakhsiyaadkii sameeyey ay ahaayeen juneed maxamed iyo denis waweyru hase ahaatee waxaa tani kasoo horjeysatay garsoore william ouko kasoo horjeesta niraadii garsoore william ouko oo sheegay in b b i ay ku biyo shubanayso heshiiskii isgacangelintii taariikhiga ahayd uhuru iyo raila odinga garsoore ndugu ayaa xusay in ay aaminsan tahay in dadweynaha laga qaybgeliyey qorshaha b b i markii deegaanada loogu bandhigayey iyo xilliyadii ansixiyeen wakiilada golayaasha hoose ee dalka labaduba go-aanka kama dambeyska ee maanta ku dhawaaqayaan xaakinada ay hogaamisa madaxa cadaaladda dalka maada koome ayay suurtagal tahay inuu saameyn ku yeesho mustaqbalka siyaasadeed ee kenya b b i ayaa ka dhalatay isgacangelintii iyo heshiiskii sanadkii labada kun sideed iyo tobankii dhexmaray madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga kadib doorashadii labada kun toddobiyo tobankii oo si weyn loogu kala qaybsamay taasoo keentay in ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka uu isku dhaariyo xilka madaxweynaha shacabka
maxamed oo uu mahadsan yahay xiriirka caalamiga ee kubadda cagta ee fifa ayaa maantay si rasmi ah markaasi u ansixiyey go-aan si kumeel gaar ah kenya looga mamnuucayo ka qaybgalka tartamada kubadda cagta maxamed ayaan mar kale ku wareejinaya
xiriirka caalamiga ee kubadda cagta ee fifa ayaa maanta si rasmi ah u ansixiyey go-aankii si kumeel gaara kenya looga mamnuucay ka qaybgalka tartamada kubadda cagta ee dunida tani ayaa timid kadib kulan ee fifa ku yeelatay dalka qatar waxaa arrintan shaaca ka qaaday madaxweynaha fifa giovani infantino wuxuu intaasi ku daray in golaha fifa ee uu go-aamiyey in xiriirka kubadda cagta ee waddanka f k f sida ugu dhaqsiyaha badan loo looga hakiyo howlaha ciyaaraha ee dunida maadaama ay ku tallaabsatay xeerka u degsan xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa bishii koo iyo tobnaad ee sanadkii hore ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee dalka amina maxamed ay kala dirtay xogheynta iyo xubnaha fulinta f k f iyadoo soo xigatay waxisdamarino lacageed maxamed oo uu mahadsan yahay sarkaal ka tirsan waaxda ciidamada taraafikada oo shalay lagu dhex arkay muuqaal isagoo daaqada ka gelaya baabuur gaara ayay wararku sheegayaan in laga qaadi doono tallaabo sharciyeed oo ka dhan ah habdhaqankiisa dhacdadan ayaa laga soo tabiyey wadada kenyatta avenue ee magaalada nairobi waaxda qaran ee adeega booliiska ayaa sheegtay in sarkaalkan la aqoonsaday askariga ayaa muuqaal laga duubay isaga iyo darwalka oo markaasi darwalkii ee baabuurka maawaa oo murmaya ka hor inta uunan si khasab ah gaariga uga gelin dhinaca daaqada taasi ayaa keentay in wadihii baabuurka uu halkaasi iskaga baxay iyadoo askarigiina uu gaarigii kaxeeyey waaxda dambi baarista waddanka ee d c i da ayaa sheegtay in waaxda qaran ee adeega booliiska ay markaasi falkaasi cambaaraysay tallaabaduna askariga uu markaasi ku dhaqaaqay oo ay dad badani la yaabeen ayaa lagu tilmaamay mid subcad xumo usoo jiiday saraakiisha ammaanka ee waddanka kenyaanka ayaa sidoo kale falkan si weyn uga hadlay dhanka baraha bulshada waxayna sheegeen in askarigaasi uunan xitaa khadarin qof rakaab ah oo markaasi baabuurka saarna guddiga adeega baarlamaanka ee b s c ayaa soo saaray magacyada shakhsiyaadka iskugu soo haray in markaasi durxaanbixin lagu sameeyo maadaama ay doonayaan inay buuxiyaan xilka karaaniga golaha qaran ee xeerdejinta waraysyada turxaan bixinta ah ayaa la qaban doonaa toban iyo kowda bisha afaraad ee sanadkan b s c ayaa markaasi bayaan ku sheegtay in afar qof laga soo xushay afartan iyo sideed ruux oo markaasi codsiga codsi dirsaday waxaa guddiga turxaan bixinta ah markaasi ku horeyn ugu horeyn hortegi doono samuel hinjaroge oo markaasi su-aalo la weydiinayo tobanka ilaa iyo toban iyo kowda baarqanimo ee maalinka ka hor ah inta aanan loo yeerin maxamed cali oo la wareysanaya shanta iyo soddon iyo waa shanta iyo qadar soddon iyo waa qadar soddon barqanimo ilaa iyo toban iyo labada qadar soddon daqiiqo oo duhurnimo guddiga b s c ayaa markaasi sidoo kale toban iyo kowda abril turxaan bixin doona wanjigu iyo sidoo kale sara kiyoko qofka kusoo baxaar surcaan bixinta ayaa bedeli doona karaanigiiba waa karaaniga baarlamaanka dalka michel salai oo howlgab markaasi noqday kadib markii uu gaaray da-da lixdan sano jir karaaniga golaha xeerdejinta ayaa jagadan haynaya muddo shan sano ah haddii aanan loo kordhin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa sheegay in wahaysiga kenya kwanza ay ku midoobeen xisbiyada u d a a n c iyo ford kenya uu yahay mid markaasi matala danaha shacabka waxa uu hoosta ka hariiqay in marka la gaaro sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan ay meesha ka bixi doonto sida hadalka uu dhigay siyaasada ku salaysan khiyaanada waxa uu ku celceliyey in muddo dhowr ah siyaasiyiinta ay marin habaabiyeen dadweynaha hase ahaatee codbixiyaasha ay hadda yihiin kuwo xog ogaala oo qofka ku dooranaya waxqabadkiisa ruto ayaa dadweynaha ka codsaday inay garab siiyaan isbahaysiga uu ka tirsan yahay oo uu sheegay inuu markaasi u taagan yahay horumarinta nolosha kenyaanka hogaamiyaha labaad ee dalka ayaa xusay in siyaasiyiinta uu tartanka kala dhexeeya ay diradda saaraan sidii loo bedeli lahaa dastuurka waddanka u degsan iyadoo dhanka kalena shacabka kenyaanka ay wajahayaan shaqo la-aan baahsan
star f m ka dhagayso garbaxarey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta waxaa lasoo warinayaa inay xirteen waddo muhiima oo ku taala magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ciidamada oo ka cabanaya in wax mushaara aysan qaadan muddo saddex bilood ah ayaa markaasi fariisin ku lahaa deegaanka baxdo oo ay markaasi iskaga soo baxeen waxaana maanta ay diideen inay gaadiidka uu ka soo baxo ama uu galo magaalada cadaado qaar ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ayaa sheegay in madaxtooyada galmudug ay mishaarkii ay ka jaratay taasina ay keentay in maanta ay gadoodaan waxaana madaxda galmudug ay ka dalbadeen in ay helaan xaquuqdooda warar la helaya ayaa sheegaya in ciidamada ay dhagaxaan iyo agab kalaba ku jareen waddo ku taala duleedka magaalada cadaado si aanan loo marin waxaa halkaasi ku xayiran qaadiid waa gaadiid badan iyo qaar ka mid a kuwa xamuulka qaada dhowr jeer ayay dhacday in sidaan oo kale mishaar la-aan ay ka gadoodaan ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta puntland walow mar dambe la xaliyay shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey qiimaha qudaarta oo ay sheegeen inuu markaasi in ay aada sare ugu kacday shacabka ayaa sheegay in qiimaha qudaarta uu sare ay sare u kacday xilli ay markaasina dhahda ay sare u kacday xilli walba oo bisha barakeysan ee ramadaan ay soo gelayso tani ayaa kusoo aadaysa iyadoo dhanka kalena qiimaha korontada iyo shidaalka ay qiimo ahaan sare u kaceenna mar sii horreysay waxaana ay ka dhigan tahay in ramadaanka uu soo gelayo iyadoo bulshada soomaaliyeed ay culaysyo badan wajahayaan
maciishada oo nagu kacday oo qaaliga ah dhib weynaan ku qabnaa soona sababtoo ee ramadaanaa nagu imaaday magaalkiina culeysaa ka jiro lacagna ma taalo nus doolar haddaan haysan waxay noo gooynaysa male saa masaakiinta aa u nahay soomaalio aa ugu noolnahay waxaan jecelnaha hadduu ilaahay yidhaaho wax walbo inaa noola khafiifiyo qudaarta waxaa qaali nagu ah wax walbo oo maanta farta loo taago saliida habmaba loo dhawaa kar raba ha sheeginba qudaartana iskaba dhaafba sababto ee halka waxaan ku gada jirnay oo miciia oo waxaa la dhahaaye oo lagu darsado bariiska hal doolar hadda hal doolar iyo barow sii maraa wax fartaa u taagi karta maciishadda qudaara ahaato hadduu ilaahay yidhaaho bagaasha ahaado ma jirto fariinta ganacsatada iyo dowladda aan u direen waxay tahay walaalahoodaa nahay walaalaheenna waa insha allah inaa culayska ilaahaa qaadi kara ii kane ee wax ay noo sahliyaan oo noo sakhiraan qudaarta waa iska qaali magaaladana aada u xirxiran yahay maasha allah alxamdulilaah wuxuu ilaahay keenay ilaahay xamdigiis waaye sida liintii oo kale hadda baradhadii oo kale ansalaatadii oo kale basashii oo kale sida hilibka oo kale maciishada dhan maasha allah adi qaali waaye alxamdulilah waa baryahan dambe xoogaa waa qudaarta iyo maciishada dhanba waa iska kacsan tahay ma aqaan in xoogaa arrimaha siyaasadda inay la xiriirto in si kale wax u jiraan ma aqaan laakiin waa koley maybe wax lee jiro marka baradhada adigo kiilada u yaran waxaan guda jirna labaatan iyo laba labaatan iyo shan hadda waxsaas ma ku dirsoon baradhada kiil labaatan sideedaad jire dee ubada saddex kun afar kun aan ku dirsoontay basbaaska oo kale laakiin qaali waa liinaanta nus doolar aan guda jirna hal doolar la gadaya hadda ya basbaaska kiilo dhinac waxaan guda jira wax aan hal doolar dhamayn hadda tumina wax laga soo siiyay hal doolar marka asaga aad waxyaaba u kacsan oo ku jiraa wallahi saliidoo kale saliidda waxaa waaye waxaan guda jirnay labaatan laha saliidda toban iyo sideed doolar toban iyo toddoba doolar haddana waxaa waaye afartan iyo abafaa la sheegaa konton doolar lacag ku dhow marka qiimo waxaa la dhihi karaa saddex jubaar waa la dhihi karaa marka allah noo fududay xaalada adagaa jirto dowladduna waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada inaha baalkii waa arrintaan la leeyahay oo madaxnimada wax fudud ma ahan hoggaan dhan oo dad islaama la hogaaminayo wax lagu fududaan kara ama lacag lagu gadan kara ma ahan marka insha allah waxaan leeyahay xoogaa ushuc dhulka dhiga waxa aad micnaha u cararaysiin oo u tartamaysiin lacagta ku bixinaysiin waa wax dadka dadka hogaamin dad badan oo islaama hoggaankooda waay marka waana lagu naar tagaa waana lagu janna tagaa labadaba u dhexeeya seef labaaflaha lagu sheegaa seef labaaflee marka haddii aad wanaag ku wajin janaa ku gelaysaa haddii aad si xumaata u adeegsato janaara ku gelaysaa marka fariintaas waxaan farayaa madaxda xildoonka ah dadka ganacsatada waxaan farayaa ayagana micnaha in ay dadka aysan soonka uga faa'iidaysan soonka wax fiican waa bil fiican oo qaali waaye waa bisha qur-aanka la soo dejiyey marka dadka in loo naxariista maahane hal door laba door inta raadinaysid naxariista ilaahay kuuga finaaliya kuwa qudaarta gada iyo kuwa raashinka ayagan insha allah xilli hore xilligan xilligaanay daranta xilli hore fiicnid kabsar caleentoo kale basbaaskaoo kale canslaatadoo kale sida mooska liindhanaantoo kale wax la taaban kara malan hadeer maano fariinta waxaan u diraya inay muslimka soomaalida u gargaaraan ee maxay ahaato isheeg maciishadaaneed hoos noogu dhigaan wax la taaban kara si raashinkoo kale cirkoo jiraa khudaarta cirkee jirtaa wax la taaban kara male dadka shan door lagu biiri jira hadeeroo kale waxay taraysa male shan doolar waxaa wax lacagta hadaa suuq la imaado hilibkoo kale ma taaban kartid wax liindhanaan basbaasa oo dhan ma gedi kartid mar dowladda waxaa ku codsanayna inay maxay ahaato isheeg rabadaan waa lagu jiraa bisha rabadaan waa lagu soo aadan tahay
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdi kaariye khorkhoor ah ayaa guddoomiye cusub ah gobolka muduga ee galmudug u magacaabay axmed xuseen shire bukhaari guddoomiyaha cusub ayaa bedelaya guddoomiyihii hore gobolka mudug ee galmudug cabdiraxmaan cali diiriye isxaal oo dhowrkii sane ee lasoo dhaafay ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee maamul goboleedka galmudug wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug ayaa markaasi la faray dhammaan hay-adaha kala duwan ee galmudug inay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub si uu u guta waajibaadkiisa shaqo wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maantay oo khamiis ah deeq markaasi gargaar ah u kala dirtay dowlad goboleedyada koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale puntland laba diyaaradood oo gargaar siday ayaa waxa ay wasaaradda gargaarka u kala dirtay waqooyiga magaalada gaalkacyo iyo degmada buurhakabe ee gobolka baay halkaasi oo qoysas badan ay ku saameysay abaarta daran ee ka jirta dalka soomaaliya wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa sheegtay in gargaarkan uu ka yimid dowladda imaraa carabta loogu talagalay in la gaarsiiya dadka ugu mudan ee abaartu saameynta ballaaran ay ku yeelatay xukuumadda xilgaarsiinta uu markaasi hogaamiyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa markaasi wada dadaalo kala duwan oo lagu gurmanaya dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolada dalka waxaana xukuumadda ay deeq gargaar ah gaarsiisay qoysas badan hadda inta la ogyahay abaarta sanadkan ku dhufatay dalka ayaa markaasi reebtay saameyn markaasi aada u daran islamarkaana waxaa ku dhintay dad dhowr ah halka sidoo kalena ay ku laadeen amaba ku dhinteen xoolahooda qoysas danyara waxaana meesha ugu daran ee abaartu ka jirtay aheyd gobolka gade ee koonfurta dalka soomaaliya isla ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo xalay ka qeyb galay kulan ducaa oo loo sameynayay allaha u naxariista xildhibaanada aamina maxamed cabdi oo dhowaan qarax lagula beegsaday magaalada beledweyn ayaa daaha ka qaaday arrimo dhowr oo khuseeya dilka marxuumadda roobla ayaa carabka ku dhuftay dhowr waxyaabood oo irdaha u furi kara baaritaan lagu sameeya weerarkii lagu dilay xildhibaanad aamina waxa uu ku dheeraaday sidii xildhibaanad aamina ay uga go-need aan ahaday inay cadaalad u hesho ikraan tahliil faarax oo ahayd sarkaalad ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa taasi oo kiiskeeda hareeyey tuhun aad u badan rooblo oo ka hadlay qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyn ayaa sheegay in ay ka dambeeyeen kuwii horay u dilay ikraan tahliil ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ballan qaaday inuusan ka hari doonin cadaalad uraadinta ikraan tahliil iyo allaha u naxariista ee xildhibaan aamine maxamed oo uu sheegay inuu aaminsan yahay inay isku gacan ku baxeen wuxuu ra-iisul wasaaraha dhanka kale sheegay inay ka go-an tahay in doorashada lagu soo afmeero xilligu uu u qabtay guddiga doorashooyinka heer federaal ee fit
waa runtii geeri xanuun badan aniga ka shaksi ahaan aamina waxaana dhex maray arrintii igraan tahliil oo aada la socoteen siday ku bilaabatay iyo ilaa hadda meesha ay marayso saan ka ballan qaaday maalintii ugu horraysay ay yimaadeen aamina iyo igraan hooyadeed iyo ogaaskaba waxaan ballan qaaday una sheegay inaan arrintaas god u galayo haddii ay igaarsiiso ballan ayaana waagaas qaaday welina waa ku taaganahay laakiin waa laygaaga baxay dad badan ayaa igaaga baxay dagaalkaas markaan bilaabay dad badan ayaa ku soo gebagabeeyey oo ragga kala celiya anigii madaxweyne farmaajo maahayn taargetkeenna madaxweyne farmaajo ee wuxuu ahaa dadkii falkaas geystay igraan tahliil oo ay aamina cadaaladda u raadinaysay in maxkamad la saaro laakiin waa la siyaasadeeyey mana ka harayno hadduu allah subxaanahu wa tacaala idmo waxaan kaloo aaminsanahay sidaan u aaminsanahay in aan cawadaba dhiman karo in aamina gacanta ka gardaran ee dishay ee ahayd gacantii ikraan ka dambaysay sababtaan saas u leeyahay wax kale ma ahan walaalkay cali guudlaawe subaxii dhoweed uu isoo wacay oo ay iskhilaafeen guddoomiyaha siid ee hirshabeelle kaasoo doonayay in kuraasta ay u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo markuu walaalkay madaxweyne guudlaabe aqbalay in kuraastaas la furo uuna ila soo xiriiray garabna aan ku siiyey in ninkaas la bedelo waxaa isla markii aniga iyo madaxweyne guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto ilaaha iga sarreeyo saacada wax saacad ka yar kadib masaje ayaa ii soo dhacay oo hayaa oo lii leeyahay kursigaas aamina furitaanka afurteen boob iyo ujeeddaa u leedahay laakiin waa waxaa ka hesho cali guudlaawe iyo reer hirshabeellena waa iska celinaynaa adigana waa iska kaa celinaa waa hayaa masajka waa u dhimanaa waan u dhiman doonaa hadduu alla subxaana wa tacaala idmo aamina walaashay ahayd dadkii ka dambeeyey ilaahay waxaan ka baryayaa waa isku dayay xoog iyo awood intaan leeyahay inaan wax kaga qabto laakiin waa ka guulaysanaynaa hadduu alla subxaana wa tacaala idmo waa nool yihiin kowgii qarashka ku bixiyey ninkii aamino isku qarxiyey ee ka soo waday dhulkaad aragteen ee keenay hiiraan beledweyne waa nool yihiin kuwii abaabulay waa nool yihiin kuwii lacagta ku bixiyey laakiin insha allah alla subxaana wa tacaala wuu ka soo saarayaa xaqa darada ay galeen hadduu alla subxaana wa tacaala idmo mana ka harayno intaan noolahay waxaan idiin sheegayaa xilligii doorashada lagu jiraa waxaad moodaa inaan diyaar loo ahayn doorashada dadka qaarkood ay taagan tahay cadkaygii oo ku cun ama ku ciiday laakiin waxaan ballan qaadnay jadwalka ay fiid soo saartay oo uu dhigayo afar iyo tobanka abriil ama mar waqtigaas ama ka hor inaan soo gabagabayno dhaarinta baarlamaanka hadduu alla subxaana wa tacaala idmo
taliyaha qeybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare cabduqaadir jaamac dirir iyo ku-xigeenkiisa ayaa shir guddoomiyey shirarka markaasi khamiislaha waxaana ka qayb galay awaaxyaha saldhigyada saraakiisha booliiska gobolka bari puntland shirkan ayaa maanta looga hadlay toddobaadkii lasoo dhaafay wixii u qabsoomay iyo isku diyaarinta bisha barakeysan ee ramadaan waxaana sidoo kale shirarka looga hadlay dardargelinta iyo xoojinta amniga guud ee gobolka bari iyo sidoo kale la dagaalanka ururka al-shabaab iyo daacish markan mawliid maxamed ayaan ka codsanaya inuu noo soo koobo khudbada dibadda maxasanid xamdi waxaa lagu soo waramayaa in dowladda ukrain ay basas u dirayso magaalada mariyopoli ay saameynta weyn ka soo gaartay duulaanka militari ee ruushka si gargaar bani-aadanimo loo gaarsiiyo sidoo kale shacabka halkaasi ku xanibaan ayaa lasoo daadguraynayaa kadib markii xukuumadda moscow ay xabajoojin ku dhawaaqday dhanka kale dowladda turkiga ayaa ku dadaalaysa inay isku keento wasiirada arrimaha dibadda ee ruushka iyo ukrain si ay u wada hadlaan guddiga caalamiga laanqeyrta casi i c r c ayaa dhankiisa sheegaya inuu diyaar u yahay inuu hogaamiyo gurmadka loo fidinayo iyo daadguraynta dadka weli ku sugan magaalada mariyopol ee ukrain i c r c ayaa barta twitter-ka ku sheegtay inay qasab tahay in dhinacyada kala duwan ay ku heshiiyaan shuruudaha jira maadaama howlgalka daadguraynta uu muhiim u yahay oo ay ku xiran tahay nolosha tobannaan kunoo qof afhayeenka i c r c ewan watson ayaa sidoo kale wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in la qorsheeyey in howlgalka daadguraynta ee mariyopol uu maanta aan irahdee uu jimcada oo berri ah bilowdo dhankaasi iyo turkiga haddii aan eegno waxaa lagu soo waramayaa in dacwad oogaha dalka turkiga uu maxkamadda halkaasi ku taalla ku amray in ay soo abjarto ama ay joojiso dhagaysiga eedeysanayaal u dhashay sacuudiga oo gaaraya labaatan iyo lix kuwaas oo maxkamadda ka maqan oo loo haysto dilkii labada kun sideed iyo tobankii loo geystay wariyihii sacuudiga u dhashay jamaal khashoogi ee lagu dilay ee qunsulida qunsuliyadda sacuudigu uu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga wararka waxay intaasi ku darayaan in dacwad oogaha uu sidoo kale maxkamaddu ku amray in kiiskaasi ay ku wareejiso maamulada dacwad oogidda ee boqortooyada sacuudi carabiya maxkamadda ayaa maanta oo khamiisa sheegtay in ay dalban doonto mowqifka maxkamadda cadaaladda ee arrintan ku aadan iyada oo go'aamisay in toddobada bisha afraad ee sanadkan kiiskaasi la dhegeysto dacwad ogaha ayaa sheegay in dacwadan ka dhanka eedeysanayaasha u dhashay sacuudiga in muddo ah ay soo jiitamaysay oo aan gudaha turkiga go'aan looga gaari karin maadaama tuhmanayaasha ay yihiin muwaadiniin dal kale u dhashay dhankaasi iyo israa'iil haddii aan eegno ama aan idhaahday daanta galbeed ee dalka falastiin waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada israa'iil ay dileen ugu yaraan saddex ka mid ah falastiiniyiinta maamulada falastiin ayaana arrintan xaqiijiyey dadkan ay ciidamada israa'iil ay dileen ayaana lagu eedeeyey in ay weeraro geysteen ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dalka tunisiya ayaa xeerlaalyaha guud ee dalkaasi ka dalbaday in uu furo baaritaan madax bannaan oo ka dhan ah xubnaha baarlamaanka uu kala diray madaxweynaha dalkaasi khays saciid xildhibaanada ayaa lagu eedeynayaa in ay qeyb ka noqdeen shirqool shirqool aan idhaahday ama hagardaamo ka dhan ah amniga dalkaasi kadib markii shalay oo arbaco ahayd ay ka qayb galeen kalfadhi lagu qabtay qaab online ah xildhibaanada waxay shalay u codeeyeen in meesha laga saaro digritooyinka madaxweyne ee uu ku kala diray baarlamaanka ee sidoo kale madaxweynaha siinaya awood buuxda tani ayaana lagu tilmaamay in ay dafireen awooddiisa dastuuriga ah aan dib idinku uga celiyo xamdi mawlid oo mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona sax ma aha caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen caafimaadka waa mas-uuliyadda shakhsiyadeed fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari